waxaan halkan isugu nimid inaan maanta idin siiyo warbixin maalmeedkii dagaalada ka socday galmudug iyo xaaladdu sida hadda ay tahay maanta waxaa howlgallo baacsiya ay ka socdeen degaanada galhagoog dinooda afbarwaaqo iyo tawfiiq halkaasoo ay ku jireen ciidamo ku go-doonsan oo al-shabaab ah oo ka yimiday dhinacaas iyo puntland oo ciidamada soo mijeestayaasha galmudug ay ka war heleen inay halkaas kusoo wajahan yihiin iyaguna markay ogaadeen gabaad ka dhigtay meelahaas dhowaanna waxaan rajaynaynaa in si deg deg ah looga sifeeyo oo loo soo afjaro howlaha ka socda meesha iyada ah sidoo kale waxaan aada u warka ugu helaynaa ciidamada meesha ku go-doonsan inay ku jiraan ajaanib fara badan oo horey ay isaga soo qadimeen intii soomaalida ahayd haddeertaana iyaga firdhadkoodii meeshaas ay ku dhuumaaleysanayaan sidoo kaleeto shalay maqribkii waxaa la qabtay dooni ay la socdaan afar qof oo uu qof yahay naaquude saddexda qof oo kaleetoodna ay yihiin al-shabaab waxay wateen raadiyo tureeyo ah ama telefoon tureeyo ah sida loo yaqaano ujeeddadii ay lahaayeen ayaguna ma sheegin cid kaleetoodna laguma arag laakiin gacanteenna ayay ku jiraan sidoo kale howlgallada ka socday meesha waxaan halkan aada iyo aada ammaan aan uga gudbinayaa ciidamada geesiyaasha ah ee galmudug sida dhiiranaanta leh oo dhabar adeyga leh ay ugu babac dhigeen firxadka iyo ciidamada soo duulay ee al-shabaab ee kusoo gardarooday degaanada galmudug taasoo u noqon doonta cashar lama iloobaana iyaga iyo kuwa ka dambeeya isku daya inay degaanada galmudug i yimaadaan ilaa iyo hadda dhimashada dagaalada labada maalmood ay socdeen waxay gaaraysaa ilaa iyo toddobaatan ilaa siddeetan oo meydad ah iyo maxaabiis gaaraysa lixdan iyo saddex oo lix ka mid ahii ay dhaawac yihiin sidoo kale waxaan rabaa inaan halkan ka ammaano shacabka galmudug ee fahmay inay danta iyo noloshu ay ku jirto iska dulqaadidda cadowga ummadda soomaaliyeed al-shabaab ee kusoo gardarooday degaanadooda ee hiil iyo hoo aan la kala koobi karin la garab taagan ciidamada soo mijeestayaasha ee galmudug waxaan weli ugu sii baaqayaa oo aan leeyahay sii labalaaba oo sii kordhiya si loo xaqiijiyo guulaha laga gaarayo dagaalada lagula jira cadowga ummadda soomaaliyeed loogana sifeeyo degaanadeenna intaas marka aan idhaahdo waxaan rabaa in aan halkan haddana ka idhaahdo baaq uga diro dowladda soomaaliyeed iyo beesha caalamka waxaa socda dagaal kacdoon ah una baahan garab istaag iyo dhiirigelin si loogu guuleysto in laga sifeeyo cadowga ummadda soomaaliyeed degaanada galmudug gaar ahaan guud ahaana dalka soomaaliyeed oo dhan meesha ay uga jiraan waxaan idin rajaynayaa guul ciidamada waxaan leeyahay guul shacabka waxaan leeya waa ku mahadsantiin dadaalka awdiin waa intaasood sii labalaabtiin waana laydinku yaqaanay geesinimadaas waa mahadsantiin asalaamu calaykum deegaano ilaa hadda aad ka sifaysan ma jiraan shabaab
ha deegaanadii laysku galoo dhan way way ka maqan yihiin meel ay ka taliyaan ama ay haystaan waa ka warqabnaa dhaqdhaqaaqyadu way jiraan waxay ka fikirayaan inay aago kala duwan ay ku furaan galmudug ciidamada galmudug si ay xooggooda u kala nataalaan laakiin galmudug way kala gaartaa deegaankeedana way ku filan tahay inay difaacdo dhaqdhaqaaqoodana si wanaagsan ayaan ula socnaa goormaa laga yaaba inaad soo aftirtaan howlgalinkan al-shabaab sida ilaahay aan ka rajeynayno waa sida ugu dhaqsiyaha badan haddii aan cilado farsamo aysan imaana mar dhow warar lagu farxayaa ka imaan doono dagaalka shabaab waa mid caalami ah wax taageera ma heshan ilaa hadda waan rajaynaynaa ilaa haddana waxa meesha aan ku haynaa galmudug ayaaba ku filan oo loogu aamin qabaa laakiin waan rajaynaynaa in dowladda federaalka soomaaliyeed iyo beesha caalamkuba doorka ay ku leeyihiin ay ka qaadan doonaan la dagaalanka cadowga